Dr Axmed Maxamed Shire oo ka howlgala qaybta cudurrada dhimirka ee Isbitaalka Guud ee Gobolka Hiiraan oo u waramay Radio Baalula ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo daawooyin maadaama ay daaweeyaan dadka dhimirka ka xanuunsan. Dadka qaybtan lagu daweeyo ayaa ah kuwa bukaan socod ah, kuwaasi oo ka xanuunsan dhimirka waxaana la siiyaa daawooyin iyo talooyin si caafimaad ay u helaan. Dr Axmed Maxamed Shire ayaa Radio Baalula u sheegay inay baahi u qabaan daawooyin isaga oo ka codsaday hay'adaha deeqda bixiya in ay kaalintooda qaataan sidii bukaanada loogu heli lahaa daawooyin ku filan.
marka bukaanka dadkooda ayaa noo keensado oo halkaas ayaan maaragtay daawo aan baaritaan ugu qornaa daawona maaragtay ugu qornaa Ee, waxaa kaloo jiro bukaanada aanan noo soo noo imaan karin ee maaragtay aan soo gaarin ee meelaha fogfog ku silsilaysan ama ku xirxiran annaga ugu tagna meelaha ay joogaan ee halkaasna daawo ugu soo qorno ama daawo ku siino Ee, da- dadka bukaanada noo imaanaya dabcan waa ay kala duwan yihiin waxaa jira bukaano daawada iibsan karo oo dadkooda daawo ay u iibin karaan kuwaas daawada waa u qornaa marka bilaa ay waxay u iibsadaan bannaankay ka iibsadaan kuwa aan u garanno inaysan iibsan karin aysan awoodin inay- ee maaragtay inay iibsadaan daawadana daawadii annagaa hayno daawo bilaash ayaan siinaa si oo free aan ku siinaa daawada waxaa waaye waxaa bixiso hay-adaha gaar ayaa bixiyaan daawooyinkan dhimirka Ee, waa jeclaan lahayn maadaama aan si maaragtay mutadawacnimada dadka aan ugu shaqaynayno oo oo wax lacaga laga qaadaynin daawadii lacag la-aan lagu siinaayo ee, baaritaankii lacag la-aan lagu samaynayo Ee, waa jeclaan lahayn in hay-adaha oo deeqa bixiyaasha ah ee la xiriira ee bixiya daawadooyinka dhimirka in maaragtay ay na soo maaragtay eegaan ee, nala soo xiriiraan ee, hawshan halkan ka wadna arkaan si markaas ee, daawadii ee, aan uga helno annagana bulshadii u baahneed aan usii gaarsiino Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ku nool bukaano badan oo la xanuunsan cudurka dhimirka kuwaasi oo u baahan in la caawiyo maadaama aanay awoodin qarashka ku baxaya daawooyinkooda.